n assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aada waxaan u salaamayaa raadiyo shabeele waanan muddo dheer isu maqal waxaan kaloo aada u salaamayaa bulshada soomaaliyeed ee ku dhaqan daasaha dhacalada adduunka khaasatan magaalada muqdisho assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad baan idin wada salaamayaa soo noqosho wanaagsan midda kale waxa weeyaan kuraastan la laalay waxa weeye waa waxa weeyaan waxa la laalay ma jiraan waxaan akriyay statementkii ay soo saareen qolada maxaa la yidhaahdo aada u jilicsan qolada dib u heshiisiinta oo run ahaantii samaysay eex samaysay eexda ay samaysayna waxay ahayd beelo soomaaliyeed oo la dulmay oo dhammaantood laga booday kuraastoodii oo xoog loo sheegtay oo musuq maasuq la sameeyey oo ay puntland ugu horeyso oo jubbaland ku xigto oo south west ku xigto oo maxaa la yidhaahda kuwa kale macaa daalika ay ku jiraan cadaado iyo meel kasta ayaa waxaa la sameeyey afar iyo labaatan maaha sixty seven cases baa jiray oo serious ah wixii oo dhan nimankii maxaa la maamul goboleedada ahaa baa yimi oo nin weliba yidhi dadkii musuq maasaqa kusoo baxay lama taaban karo war soomaali maxay isku dhishay markii hore haddii maxaa layaha musuq maasaqa iyo anaa kaa xoog weyn iyo anaa kaa lacag badan ay dadku isu sheeganayaan dadku maxay isu dileen maxaa dawladdeennii xooga badnayd aynu xididada ugu siidnay soo cadaalad darra aan tirsanaynay maaha haddii dadkii ay qorigii iska dhigeen oo ay barteen dimuqraadiyaddu waxa ay tahay maxaa loo diidan yahay dadka in loo garqaabo maxaa loo diidan yahay dadku inay si xora u tartamaan maxaa loo asduubayaa dadka soomaaliyeed waxa weeyaan waa cadaalad darro nimankaa hogaamiye kooxeedada ah ee maxaa la yidhahdo kaa stageka ka aha mas-uulka ka ah ay samaynayaan oo ku dhaqmayaan madasha marka la yidhahdo madashu waa sharci darro baarlaman baa dalkan ka dhisnaa xukuumad baa ka dhisnayd madaxweynaa ka dhisnaa waxay noqdeen guddi maxaa la yidhaahdo ee ka shaqaynaysa oo dawladnimadiiba halkaasaa la dhigay hadda same time halka waxa kuu fadhiya xukuumadii oo le caretaker baana sidee sharciyeed ku helaysaa haddiiba sharcigii aad ku shaqaynayseen la laalay war waxaas waxa weeyaan wax lagu dhaqmo ma aha dhaanyeerku xitaa kuma dhaqmo marka maxaa la yidhaahdo taas waa mid afar iyo labaatanka case ay leeyihiin waa serious hase ahaatee ay laba koob iyo toban kasoo reebeen xitaa koob iyo tobankii bay ku fadhiisteen oo yidhaahdeen qof walbow wax lagu haysto ma lehe orodka marka waxa weeyaan xagee la aadaya dadku xagey aadayaan waxaa kaloo ka soo qaadaa kuraastii aqalka sare soomaali waxay leedahay sideed iyo toban gobol bay leedahay sideed iyo tobanka gobol waxaa la yidhi afar iyo konton xubnood baa loo qaybinayaa gobol walbaba waxaa la rabaa saddex baa la rabaa inay kasoo baxdo dadka degan ee laga tirada badan yahayna hala tixgeliyo annagu waxaan u malan sharcigii qudadku ay soo saaraan ama wixii qawlo lagu heshiiyo waa sharci laba tixgelin kan waa dastuur buu ku qornaa dastuurkuu ku qornaa sideed iyo tobankii gobol waa la diiday oo waxaa la yidhi annagaa mada lahoo istaydaanu samaysanay istaydadii markii la sameeyey sideed iyo sideed iyo tobankii gobol waxaa lagu soo aruuriyey wax ka yar lix baa lagu soo arooriyey lixdii baa markaa loo qayb qaybsaday ama shan ama afar baa loo qayb qaybsaday sideed sideed xubnood saaxadda dhulka lama eegin gobolada lama eegin dadku say u kala badan yihiin lama eegin maxaa layaa waxaaba taasoo dhan kasii darnayd gobolkii dhammaay ee la dhihi jiray maxaa la yidhaahdo waqooyi waqooyi la dhihi jiray waxaa la yidhi waxaabaad leedihiin koob iyo toban xubnood war dalku laba gobol buu ahaa labadii gobol nineteen sixtygii waxaa la siiyey sideed iyo toban maxaa la yidhahdo saddex iyo soddon baa baarlamanka soomaaliya laga siiyey oo isku jiro dadka deegaankaa degan oo aan kala baxsanayn leh say u kala badan yihiin iyagaa yaqaana say u kala deegaan badan yihiin iyagaa yaqaana waxaa lagu soo reebay koob iyo toban xubnood keliya afar iyo kontonka waxay ku lahaayeen sideed iyo toban bay xaq u lahaayeen sideed iyo tobankoodii waxaa lagu yidhi koob iyo toban baa leedihi inta kale ma lihidin dadkii kalaa loo qaybiyey oo sawdka joogay waa sugeen way dagaalameen way ku soo biireen dadkay u kala xirxidhnaayeen bay kasoo wada dhexeen hal meel bay isa soo wada taageen aakhirkii waxaa la yidhi waxaa la kordhinayaa kuraas baa la kordhinayaa sababtaa reer waqooyi kuraasta ka maqan oo oo toddobada xubnood ama sideedda xubnood oo sideed iyo tobankii marka laysku daro saddexda puntland laga soo saaray iyo koob iyo tobanka halka yaalla waa afar iyo toban haddii loo qaybiyo shantii gobol ay waqooyi ahayd istiil mid baa laga sii xaday oo ka maqan waxaa la yidhi waxbaa laydiin kordhinayaa saddex xubnood baa baa idinka maqan qolada maxaa la yidhahdaa sool iyo sanaag iyo ayn saddexdiina xubnood baa la kordhinayaa waxaan sugayno dalka soomaaliya u dawlad leeyahay oo u afduuban yahay madasha madasha waxay tiri waxay soo dhashay inay tiraahdo saddexdii xubnood oo oo maxaa la yidhahda sool iyo sanaag iyo cayn lahayd oo dhinaca waqooyi ah way og yihiin puntland inay maxaa la yidhahdo khaatuma ka go'day way og yihiin inay ka go'day maxaa la yidhahda norad east way og yihiin afarta shaqaalaha u shaqaysa puntland ma ogiye wax sool iyo sanaag iyo cayn joogo oo dadkaasi absolutely ma jiraan waxaa la sameeyey saddexdii xubnood oo loo kordhin lahaa sool iyo sanaag iyo caynna waxaa la yidhi abdiweliyow soo qaybso adigu soo magacaabo dibkareeto kusoo magacaabo sharcigii loo dhigayba aqalka sare waa laga boodi muxuu ahaa waxaa kaloo la kordhiyey shan iyo toban xubnood saddexdii xubnood shan iyo toban xubnood bay dhashay oo xaaraana oo loo qaybiyey gobolladii kaloo awal dherigsanaa baa loogu sii daray dadkii la rabay sideed iyo tobanka inay helaan haddiiba se wax kordhiyey sideed iyo toban la kordhiyey war shan iyo labaatan bay xaq u leeyihiin shanta gobol oo waqooyi shan iyo labaatan xabadood bay u leeyihiin xaq u leeyihiin shan iyo labaatankoodii baan la tixgelin maanta shan iyo labaatankii waxaanu ka haynaa afar iyo toban iyo maxaa la yidhaahdo iyo iyo iyo iyo shan meela sagaal iyo tobanka xubnood baan ka haynaa olmost waxaa naga maqan lix iyo lix xabadood toddoba xabadood baa naga maqan waa isla intii hore raggii awal bursaday baa hadda sii badsaday marka waxa weeye xageed markaa midnimadu ka imaanaysa dadkii midnimada u joogay oo odayaasha iyadii ugu waaweynaa oo generaaliskii oo maxaa layihi wasiiradii oo xildhibaanadii waa wada joogaan waxa weeye dhibaatada iyo gacanbixaynta annagana lagu haayo waxa weeye waa waxaa loo adkaysan karo dadka soomaaliyeed lagu haayo waxaan idiin sheegayaa marka inaad maxaa la yidhaha meeshaad qof kaga tag meeshaad qof ku dulanto qof baad kaga tagtay boqollaa qof boqollaal qof baad kaga tagtay marka waxa weeye dulankaas baa jira waxaana loo baahan yahay oo beesha caalamka u baahan tahay oo ummadda soomaalida waxgaradkaa u baahan tahay bal in garkaa la qaado oo laysu yimaado oo nimanka maxaa la yidhahda somalilanka oo hadda goonigoostka oo iska tegey wixii lagu soo celin lahaa haddii kuwoodii midnimada ka shaqaynayay annagaa saambala ay la yidhaahdo waxba ma lihidin oo waa laydin xaqirayaa dee ragga maxaanu ugu yeedhaynaa aan leenahay kaalaya soo noqdo meeshan soo fadhiista oo cadaalad baa taala soo cadaalad darradii ay ka carareen shalay ma aha ta hadda annagana lagu wado annagii usoo dagaalanay annagii maxaa la yidhaahdo usoo gaajoonay annagii maxaa la yidhaha xabadda usoo adkaysanay annagii usoo dhibaatownay haddii saa naloo gelayo warabaad midaanba shaqo kulahayn oo maxaa la yidhi adeer waa kaa tegi marka waxa weeyaan waxaanu u baahannahay ummadda soomaalida waxaa looga baahaya inay kasi sameeyaan oo shacabka soomaaliyeed ay yidhaahdaan maya dadka xaquuqdooda hala siiyo puntland xaquma laha inay saddexdii xubnood oo waqooyi lahayd inay qaadato annagu ama aan iskulanno ama yaanan iskulan intaanu intaanu maxaa la yidhahda gobollada waqooyi uga cararno cadaalad daro dee puntland cadaalad ka heli mayno waxaa taa ka sii daran waxay ku leeyihiin adariska ayaa maxaa la yidhahda kursi muxuu ahaa aanu siinayna annagu adaris kursi naguma laha naguma laha haddii maxaa la yidhi adariska ee puntland ay ay rabaan kuraas kuraastii puntland bay taallaa adariska ha laga siiyo puntland annaga ma hayno kursi sanaad ma hayso kursi adaris ma laha oo reebi dhinacana lasoo raaciyey sool baa lasoo raaciyey mid adariska la siinaayo mid kalena kaasaa heshiis lagu ahaa marka mid kaloo annaga nalaga sii xoogo oo sanaag afartii kursi ay lahayd la rabo in lagu sii qaato lagu sii xalaalaysto maxaa la yidhahda mid kale dee waxaas ma yeelayno waxaanu soomaali uga fadhinaa oo madasha kuwa sheeganaya aanu uga fadhinaa inay maxaa la yidhahdaa dib intay isugu noqdaan kuraasta horta waqooyi laga qaaday dib isoo celiyaan kuraasta annagaa usoo dagaalanay annagaa sideed iyo tobankaa kursi aniga iyo ragga ila shaqaynayay baa baa sabab u ahayn waxaa weeye inaan anagu noqono part of dadka shaqayna ma aha in la yidhaahdo gobolkan ha lagu daro gobolkan ha lagu daro dadka xitaa soomaalida oo la dulmay aqalada hoose lagu dulmay ayay ahaan lahayd in soomaali ahaan xitaa loogu qaboojiyo marka waxa weeyaan arrintu waa sidaas
wa- waa tahay ma moodaa marka arrintan hadda in la gacan bidixeynayo
aad baa loo gacan bidixaynaya nin waliba wuxuu rabaa inuu kuraas kurs kuraas uu badsado ka kale ka badsado soomaali loo danayn maayo waxaa la rabaa in maxaa la yidhahda nin waliba kusoo baxo kuraas iyo daduu isagu dalbaday iyo daduu isagu keensaday taasna soomaali ma anfacdo soomaali waxay anfacdaa wixiisu soo dhoweeya soomaali waxay anfacdaa dad ilaahay ka cabsanaya soomaali waxay an- anfacdaa dad xoolaha aanay lahayn iyo xoolahooda kala yaqaana inaaf is inaaf inaaf is inaaf waxaanu ka joognaa qaati waxaanu ka joognaa dulan iyo dulmi iyo maxaa la in dadkii soomaaliyeed la dulmo oo la laayo oo ay qaxaan oo qaxooti ku jiraan oo haddana intii halka joogtay cadaalad darro lagu sameeyo baana maxaa la yidhahda waxaan rabaa dadka islaamka oo jooga inay ka kacaan arrintaas oo laga dhiidhiyo oo kuraasta dadka ay leeyihiin dib loogu soo celiyo marka beesha caalamka arrimahan inta badan hadda gu- eh, goobjoogayaalka ah oo la socda waxa dhacaya maxaad eh, ka dalbanaysaa
aniga beesha caalamku waa goobjoogayaal ha noqdaan haddii beesha caalamku ay waxbaba tarto oo maxaa la yidhaha shuruucda caalamka ay u hogaansamayso soomaaliya waxa ka socda wax loo adkaysan karo ma aha waad u jeedaan in dadka waxa lagu sameeyey dad baa xitaa la laayay dad baa xitaa la xirxiray dad baa xitaa la afduubay udheelkaan deganahay dad baa laga afduubay oo maxaa la yidhaahdo een habeene lasoo haystay waxa la sameeyey wax loo adkaysan karo ma aha haddii cadaaladuba shaqayso cadaaladda caalamku ay shaqayso waa in lasoo farageliyaa kuraasta dadka laga boobayna dib loogu soo celiyaa kuraasta maxaa lay hadda lasii boobayo sideed iyo tobanka kursi oo la kordhiyey oo caalamka beenta loo sheegayo ninkii wax sii badsaday haddana kusii darsaday dee waxa wax la qaadan karo ma aha waa in shacabka soomaaliyeed ay kacaan oo yidhaahdaan no maya ma dhacayso ma soconayso dowladnimada waxaa lagu yahay shacabkaa lagu yahay xildhibaanada iyagoo kuwii hore ayaa maxaa la inqilaabay haddana iyagoo maxaa la yidhahdo taagtaagan baa shicib maxaa la yidhahda madal isku sheegaya ay maamulayaan shacabkii ana sharci lagu maamulay iyo dikareeto lagu waxaynaya war xaggaan joognaa miyaanan joogin caalam maxaa la yidhaahdo hore u maray dadku ma ma ma ma juhalaada maxaa la yidhahda waxay waxani waxaan anaga maanaan arkin wax la mida weligay intaan adduunka ku noolaa ma aan arkin xitaa xitaa waxaan arkay eh, wadan wadanka soomaaliya markii loo leefka ahaa oo aan joogin maxaa lahay dawladi joogin sidan looma dhaqmi jirin xitaa marka waxa weeyaan waa in miyirku soo noqdaa dadku xisaabtamaan la keenaa kuraastii la dhacay oo laga dhacay shacabka la keenaa oo aan qofna loo eexan waxaa weeye nin jeclaysi iyo anugu ii foodayaaye eenan khasba oo ree dadkaas dhan ummaddaa dhan aan dulmo waxa weeye qof loo qof walbowna ninkii madaxweynaha noqon lahaa waa qoran yahay ilaahay waa og yahay meeshuu ka imanayuu og yahay qofkuu noqon doonuu og yahay qofna waxa weeye ha u dulmin waxaadan ka warqabin waxa ay noqon doonaan